iyadoo weli gobollada somalilan ay ka socdaan shirarka iyo kulammada lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha acdiyada liidka ku ah haweenka ayaa waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta ka furmay kulan ballaadhan oo lagu gorfaynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd gaar ahaan qaybaha kala duwan sida dhaqanka culimmada dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo kulankan oo ay abaabuleen urada haweenka somalilan waxaa lagu lafagurayay islamarkaana diiradda lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada ka mid a dhibaato loo geysta inay ka dhigan tahay bulshada oo la naafaynayo aamine maxamed oo ku hadlaysay codka haweenka dalladda nafis ayaa isdul taagtay muhiimadda kulankan maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka somalilan ay kaga howlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga weliba kuwooda la xidhiidha haweenka iyo hablaha kulankeenaas baynu doonaynaa inaga oo saddex dhinaca inaynu insha allah wada tashan haddii la idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay-adaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka ah iyo woman right organizationska inagoo saddexdeenaas ah oo dowladda de si dhow ula shaqayna ayuu kulankeenu daaran yahay inaynu haddii la idhahdo maanta ka wada hadalno muddadii kulankani uu socday waxaa la isla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xidhiidha arrimahan tacadiyada haweenka iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka bulshada rayidkaa iyo haweenka sida gaarkaa ugu dooda xuquuqda haweenka waxaa lagu bartilmaameedsaday in la ansixiyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka waxaa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi islamarkaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabyo tiro xeerarka sharci ee la xidhiidha arrimahan nuuro salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidka ah ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka maanta oo ay tahay maalin arbacaa sagaaliyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka hay-adaha maxalliga ah ururka bulshada iyo xubnaha midowda dalladda danwanaag ee gobolka togdheer waxa ay baaq wadajir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si deg deg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka somalilan kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteena suuban iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caadodhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caadodhaqameedkan muddo badan soo jiray si naba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo ahayn sidaa darteed hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda somalilan in ay ansixiyaan sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaallo sidoo kale waxaa jira sida ay dhowaan sheegeen ciidamada booliska somalilan tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya khadar maxamed cakulle v o e hargeysa